Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa ceel riig ah oo ka mid ah kuwa ku yaala deegaanka Janaac Cabdale dayactir ballaaran ku samaysay kaas oo ay ku tiirsanaayeen dadka deegaanka Janaac Cabdale oo lixdan kiilomitir dhanka waqooyi galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose markii xarigga laga jaray ceel biyoodka dayactirka lagu sameeyey ayaa waxaa warbaahinta la hadlay asad oo ka mid ah saraakiisha amniga Janaac Cabdale isaga oo u mahadceliyey wasaaradda biyaha Jubbaland hay-adaha iyo wasaaradaha kalena ugu baaqay in ay deegaanka soo gaaraan waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar oo janaac cabdalle iyo aagiisa ku saabsan Een, amniga jamaac cabdalle boqolkiiba boqol weeyaan Een, waxaan inta fara badan dareemaynaa in fara badan een, inay hay-adaha iyo waxaa weeyaan wasaaradaha iyo wixigaa ay wax fara badan ay isleeyihiin amni daraa ka jirta ama waa furin ama waxyaabo noocaas oo kaleeta inay lugta dib ugu hayaan waxaan leeyahay oon halkan uga soo jeedinayaa een, dadkiinnibaa idiin baahan dalkaa idiin baahan imaada waa amni een, sida wasaaradda biyaha oo kaleeto u imaada oo mar kasta timaada Een, mar kastoo timaadana amni iyo barwaaqiyo rayrayn bay uguna- kuna timaaddaa kuna tagtaa Een, wasaaradaha kalena waxaan ka codsanaynaa inay ayaguna yimaadaan ta caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda xanaanada wasaaradaha aad loogaga baahan yahay wasaaradaha weeyaan aad iyo aad baan uga codsanaynaa inay yimaadaan meeshan amnigeedu waa amni laysku halayn karo waa boqolkiiba boqol Een, waxaa weeyaan ciidanku amnigiisa iyo shaqadiisa wuu haystaa Een, ayaguna inay shaqadooda qabsadaan hay-adaha iyo wasaaraduhu yaan aad iyo aad ugu soo dhowaynaynaa een, ugana codsanaynaa amnigeedu waa wax laysku halayn karo oo lagu naalloon karo aad baryi kartaan intaad doontaan joogi kartaan marka intaasaan idin leenahay fariintaasi marka idin soo gaadhaan insha allahu tacaala inaad ka soo jawaabtaan baan idiin rajaynaynaa Een, sida wasaaradda biyaha oo kaleeto aad bay u soo noqnoqotaa mar kasta way timaadaa janaac cabdalle Een, waxqabad bay ka fulisay ceelkii aad aragtaan Een, haddana way sii wadaa oo way sii waxaa weeyaan sii taabagelinaysaa qorshayow kale haddana qabanaysaa sidaa iyo kadaalika wasaarad kasta inay kaalinteeda qaadataan ka codsanaynaa insha allahu tacaala Een, marka intaasaan ku soo gabagabaynayaa Wasalaam.